kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijkii hambaliyada iyo weliba heesaha kursigan kursigan waad ka kici laadahay maxaa lagugu sheegay sharco cashee macmiil caadiya
kursigan barooqadaa kale qofna waxaan maqli jiray soo noqnoqotee manaq baa kuu da-a aad iyo aad oo dareemi kartaa heesaha wan wanaagsan waxaan ku idhaahdaa miisigaa dhacaya aroosyada farxadda dee dabaaldeg baynu maalin kasta ku jirnaa meel laga fogaadaba maaha meesha meeshanoo kale meesha laga tegaya
waa tahay waa tahay bal dhambaalka ugu horeeya aan soo qabto markuu daandura imaadaan iswaraysan doonaa waa tahay dhambaalka ugu horeeya waxaa lagu soo bilaabay tahniyad aroos oo dhuusamareeb ka dhacday galmudug dadka ugu horeeya waxaa layidhi dhammaan reer maxamuud cabdiraage iyo reer maxamed bare guufe oo ay ugu horeeyaan baa layidhi aabe maxamuud cabdi raage iyo aabe maxamed bare guufe hooyo nuuro xirsi cabdiyare hooyo katro maxamed madaxey iyo cabdiweli maxamuud cabdi deeqo maxamuud cabdi cabdirasaaq maxamuud cabdi axmed maxamuud cabdi maxamed maxamuud cabdi xasan nuur maxamed cabdi hooyo sacdiyo ibraahim maxamuud abaayo xaawo maxamuud cabdi iyo sidoo kale abaayo shukri cabdulaahi daa'uud iyo hooyo faadimo salaad jaamac iyo sidoo kale asli maxamuud nuur iyo maxamuud nuur cabdi iyo caruurtooda baa la yidhi sacdiyo maxamed carab iyo caruurteeda farxiyo cabdi nuur iyo caruurteeda eedo xaliim nuur iyo caruurteeda abwaan cabdi salaan firidho iyo cabdulaahi maxamed carab dhambaalkan waa laga buuxa waa taablaan wado cabdimahad maxamed cadde iyo mahad maxamed salaad shariif cabdinuur axmed xasan cali nuur maxamed bare anwar maxamed bare shaafici maxamed bare bakar maxamed bare jamaal maxamed bare cabdirasaaq maxamed bare iyo ibraahim maxamed bare iyo cabdulaahi maxamed bare iyo leylo nuur cilmi iyo caruurteeda dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyago kala jooga dhuusamareeb guriceel muqdisho maraykanka iyo dunida daafaheeda kale baa layidhi ay hambalyo gaarsiinayaan daahir maxamuud cabdi oo ku magac dheer daahir yare iyo nimco maxamed bare oo orooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii laba kun sagaal iyo toban dhambaalkan igu soo raagay waa tahay waxaanu leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii aad u aydaan nubad khayr qaban aad ku kala heshaan wiili caano gabarya caano caashe aamiin baynu si raacinaynay anigana marka warqadda gacanteeda ku jirta waa warqadda hambalyo aroosa waxayna yidhaaheen waxaa diraya anagoo kale ah ifraax cali jaamac ama idhahdo ifraax cali maxamed siciid cali maxamed khadar jaamac khadar maxamed jaamac yaasiin jaamac maxamed khadar saleebaan maxamed maxamed muuse maxamed sacad maxamed daahir cali aadan maxamed aamina aadan maxamed suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye bay yidhaahdeen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska calmaday waxay yidhaahdeen waxa weeyaan aadan cali baanday iyo weliba marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen hibaaq jaamac oo arooskoodu ka dhacay degmada bilidhiig ee gobolka togdheer saddex iyo tobankii bishii januari waa sanadkan way filayaan cashee waxay yidhaaheen ducada iyo heestuna waa cashe cuud hadda cid kale may odhan hadda cid kale may odhan ducada iyo heesta hee may odhanin ducadiiyo dadku inta badan waxay odhan jireen ducadu waa xaggiina laakiin tani waa la- ama ducadu waa daadiyaasha barnaamijka tan iskuma qasna laakiin ta waxay ducada iyo heestu hadda waa ducada iyo heestu waa laba mas-uuliyadooda waa gartay waa cashucuud bay dhahay waa aroos allah ku asturo xilkaas waana waa aroos aroos bali Waana aroos.
amu ka dhaca baledhiig beledhiig Waa degmada tahay.
beledhiig gobolka togdheer buu ka dhaca waa tahay arooskaasi marka ugu horeysa waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhig midkii loo aayo sida aan ugu duceyno aroosyada kaleba ubad khayr qaba uu rabi kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinaca heesta haddii la yidhina mas-uuliyaddii labaad inkastoo heesaha toddobaadkan toddobaad walba waxaan dhahnaa heesaha toddobaadkan ku jira laakiin wixii muuqdaa macaan marba kuwa ugu dambeeyaa noo macaan laakiin kuwani ugu dambeyn maaha sidooda u macaan yihiin aygu odhan kuwii hore waa waxa weeyaan hal- halkaa fadhiista yidhaaheen waa waa heese xula marna waa marka marka cijladaha magacyada loo bixinaya xul xul xul sida loo leeyahay markaad magacyadii ay kaa bataan oo isku wada ekaadaan baad magac u raadinaysaa moogta mid ka mid a cijladahayga waxaa ku jira inuu bixiyo xulka xulalka marka waxa weeyaan marka xulkiibaa mid walba laga soo saaray xulkii baa laga soo dhexulay marka heesaan xulkii baa laga soo dhexulay marna waaxid marka heestii ku saarnayd ee mas-uuliyaddii arooskaasina xulkumaad ka soo dhex qabanaysa hadday u aayi waayaan haye boorar ha soo qaataan
walle waad subtaa aad iyo aad waa heestaan ku dhegeedu yahay ubad iyo aayo fiican waa la guursaday ubad iyo aayo fiican weliba heestan keliya ma aha inay arooska ku bannaan tahay oy aadna u qurux badan tahay magaceeda laga garan karaa laakiin luuqda iyo laxanka isku dhacaya markay dhegaystaanna Mhm. waana waana- hambalyo waana kale soo diri doonaan waana mustaqbalba mar haddee ubad iyo aayo fiican bat aad iyo aad waan isfurto soo ma mar dhaawaayd waa arooska wanaagsan waxaa ka abuurma ubad iyo ayo ubad fiican aayo fiican iyo weliba codka fanaanada adeeqa axmed
ninkii yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato ninkii yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato ilwaadahagaasan nasiibkuma iisho caraska wanaagsan waxa ka buurma ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ilwaadahagaabsan nasiibkuma iisho caraska wanaagsan waxa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican sida abiyo inaga sida abiyow aniyo adi sida abiyow inaga sida abiyow aniyo adi afkaya dalkiisa afkaarta la tuuro udgoonka ka beerma afkaya dalkiisa afkaarta la tuuro udgoonka ka beerma qalbiga udabkiisa haddii la afkeeyo caraska wanaagsan waxa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican qalbiga udabkiisa haddii la afkeeyo caraska wanaagsan waxa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican
waa hagaaga caashay waxaan filayaa mas-uuliyaddaasi ka soo baxday iyo ducadii iyo- adaa buucdeeye iyo heestii mar dhaawaaxid markaatada an waan gar- waan iska gartay markaad tiri waa xulkii xulalka waa xulkii xulalka Aa, markaad tiri dabcan de barnaamijkana waa heesta waxa weeyaan mar hadda heestii ugu horreysay ay ahayd hees aroos aroos wanaagsan ducada adiga lagaa dalbaday iyo weliba Weliba- heestaasina weliba inkastuu sanadka hadda hor leeyahay laakiin dhowaanahan ma xusuusto heestan inay barnaamijkan hambalyada ku baxday marka toddobaadkani arooskaas way u gasha soo ma aroskaasi nasiib bay leeyihiin Haddii- caashaay haddaan xaggii waraaqaha hore ugu sii soconno haatana aad soo qabta warqadda aniga dhinacayga gacantayda ku jirta waxay idhahdeen asalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a annaguna waanu idin salaamaynaa baan leenahay calaykum wasalaam baanu idin nidhi ugu horreyn waxay yidhaahdeen waxaanu kala nahay aadan cabdiciin maxamed cabdiciin xasan cabdiciin nuur cabdiciin axmed cabdiciin xareed cabdiciin xasan maxamed maxamuud cabdi maxamed maxamuud muuse xuseen cabdilaahi xaliime cabdiciin cabdiyo cabdiciin wiilo maxamed cabdiciin sacdiyo maxamed cabdiciin hooyo cabdiyo xasan gurxan faadumo cabdiciin waxay yidhaahdeen shukri xuseen cabdi xaliime xuseen cabdi nasteexo ibraahim maxamuud dhammaan dadkan waxay taaniyada dhalasho farxadle ay gaarsiinayaan cabdilaahi cabdiciin iyo weliba hodan ibraahim maxamuud oo gabadhi ugu dhalatay degmada beled xaawe ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen tobankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan ducaduna waa xaggiina bay yidhahdeen caasha waxaan leenahay gabadhaasi ha soo barbaarto ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda iyo diinteeda baafada anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maxamed deeq cabdi maxamed maxamed cabdi weli tooxow iyo mawliid macalin maanka cabdimahad mire rooble iyo fartuun cabdulaahi filson cabdulaahi warsame rooble maxamed cabdulaahi silfer iyo abdishariif xuseen yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdinaasir xaashi faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer mahad xaashi faarax dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dhuusamareeb guriceel muqdisho maraykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah waxaanay tahaniyad aroos iyagoo isku duuban ay u dirayaan lamaanaha iscalmade baa la yidhi nimco maxamed bare iyo weriye daahir maxamuud cabdi oo loo yaqaano daahir yare oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabriyo caanana waanu raacinina waa hagaag caasha ayay markana dhinacii heesaha ayaynu u ciyaari doonaa dhegeystayaasha iyo weliba heesta labaad haddayna arooskii ku furnay markana dhinaca ducooyinkaynu kici doonaa casha
arooska waaba barna- barnaamijku waaba duco iyo farxad sidiisaba marna waxayd markaa ducana kama maarmo waxaa la odhan jiray hambalyada iyo salaamaha ha ka reebin heesaha marka hambalya dadku inta badan salaamo ma soo diran hadda waa hambalyo un marka hambalyada marka lasoo diro salaamayna lasoo diro heesahana waa lagu macaanin jiray moogta marka mar haddii aynu arooskii saarnay dabcan mid ducaa heestani caashaay dabcan waa hees ka mid a heesaha aadka loo dhegeysto waxay ku jirtay riwaayaddii uu sameeyey eebe naxariista jannaa ka waraabiye abwaan maxamed jaamac kayd ruux ilaah wakiishay nasiibkiisu ma waayo waa sidaas mara waaxid waa la aamin ma iisho alla aamin maisho marka heestana halkudhigeeda waa insha allah iyadana waxa weeye waa dareemi kartaa ilahay baa la tala saartay aad iyo aad hadduu ilaahay mado
weliba aan ku daray heestan iyada qudheeda dhowaanahan barnaamijkan kuma bixin sidaan qiyaasaya dee maanta marka waxa weeye barnaamijku waa duulaya ma tihi aad iyo aad daruuruhu ku socdaa mara waaxid codadka khabra daahir ciga iyo weliba cabdiqaadir macal cumar jubba ayay wada dhegeysan doonaa marka
cuskade roob dalsan ceeriino weli degin cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskade roob dalsan ceeriino weli degin cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn kaawbaadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa caraba isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah
carradaa tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulaama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu geysteen carradaa tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulaama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu geysteen oo heega culay camma loorima tahay darwaha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culay camma loorima tahay daruraha iscudhayiyo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa daawaday badkacaanadiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa daawaday badkacaanadiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wageyin cabiraada nolosha cindigayga saan qabo hobaya hobaya hoy
qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah hobaya hobaya hobaya hoy kucugtaya insha allah calafay isku keensimo mid lacaana iyo nabaad insha allah
escala ase waxa weeyaan hobaya hobaya hobaya qurux waa iscaysaa aad iyo Aad iyo aad.
aad heestan waa lagu waa farayaraystay lagu farayaaraystay shay markuu isagu guga gugii iyo dhulkii iyo roobkii ka soo sheekeeyo iyo weliba dalsan iyo roobkii quruxda iyo cimiladuu sameeyey iyaduna waxaa leedahay carradaa tilmaanto cawayskii gudgida helay saakana cawaale soo celiyey mayayo oo guulaamo culusyo macnaha waxay muujinaysaa quruxda quruxda iyo qurux dhulka la iyo sawiro.
deegaanka markaa isagu habeenkii iyo roobkii iyo deegaankii iyo mugsaa muujiyay leedahay aroortiina haddana cimiladaa kalaa timi kaa habeenkii iyo maalintiiba cimilo aad u qurux badan baa yimi si kale uma garatid waa laysu beegay aakhirka waxaa la leeyahay Aha.
ku cogtaya insha allah calafay isku keensimo calafay sukayso markaa waxay- ilacaanaya nabaad insha allah ilaahayna waa taladii baa la markaa saaray waxaan leenahay eh, dadka is cogtay ee iminka is aroostay ilaahay iyagana ducada u aqbalo aroos wanaagsan ha uga dhigo taladan ilaahay ha u dhiibaan kuwa dib iska ogan dooneen waxaan leenahay ogashada ilaahay tala saarta u wanaajista kuwa kalena umad khayr qaba kala helaan leenahay aamiin aamiin waa tahay aad baa maasan tahay shirwac dhambaalada mar kale aan jalleecno dhegeystayaasha ay soo dirsadeen dhambaalkan aan gacanta ku hayo dhowr qof ayaa ku qoran waxaa la yidhi awoowe ismaaciil cabdi yare hooyo xaliimo shire iyo hooyo ruqiyo ismaaciil cabdi cali mashiin iyo xaaskiisa aamino ismaaciil iyo caruurteeda cabdirasaaq waxaa loo yaqaanaa baa la yidhi rasaaq lacalla iyo sidoo kale xasan nuur cabdi nuur iyo sanbuur dabare iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan maxamed lowlibaax baa la yidhi waa tahay dhammaantood waxay kala joogaan dunida daafeed baa layidhi waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan caawil ismaaciil iyo aniso sheekh yuusuf oo arooskoodu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gada waxaan leenaha bay idhaahdeen isku waara oo kala hela ubad wanaagsan waxaa layidhi arooskoodu ka dhacay ga'ga gaar ahaan marka ga'ga haddii lasoo qoro maxaad u malayn lahayd waa qofkii soo qoran baa yaqaan waxaa la yidhi waa aska- waa asxaab kale haddana gaaggaa baa la raaciyey aad iyo aad marka Waa kol- saf.
kolleyba markii dambaan degmada beled xaawo markaan arkun baan gobolka gada Gob- laga wada gobolka gedo marka waxay inay soo qoraan gobolka gado ay inta qooseen furaan ama bil furaan ee gagageliyaan marka dambe waan garan lahayn marka Maraya.
waxay leeyihiin arooskaasi wuxuu ka dhacay beled xaawo waxaana ay leeyihiin isku waara ah ubad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin wahagaaga caashay haddayna warqadda intaa kaga gudubno haatanna warqad ka duwan waraaqaha inta badan ina soo gaara oo iyaduna salaanun ah wuxuu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa xasan xuseen xasan oo jooga magaalada cadaado ee gobolka galguduud marka hore waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka miisiga ee salaamaha buu yidhi waa hambalyadii heesaha marka xigana waxaan salaan diiran aan ku salaamayaa buu yidhi waalidiinteyda iyo qaraabadeyda dhammaantood iyo dhammaan asxaabteyda qaaliga ah oo kale ah wuxuu yidhi xasan maxamed absuge ugaas xasan abshir xuseen maxamed guuleed sayid cumar cusmaan cabdulle sacad maxamed daahir cabdilaahi jaamac oogle bulshaawi cabdilaahi cali cagayare cabdicasiis cabdilaahi daahir faarax bashiir shaafici ciid khadar good garaase sidiiq aadan xidig xariir maxamed cali cabdirasaaq biiriye buu yidhi ama diiriyu jeedaa baan filayaa jaamac faarax maxamed xirsi good cabdilaahi axmed aadan hani cabdicasiis hani soomaali ee wuxuu yidhi shamso cali sidoo kale sawde maxamed xuseen ikraan garaase xasan xayaad anagsan cismaan xuseen wuxuu yidhi dhammaan asxaabtaasi oonan salaantooda halkan kusoo koobi karin salaan iga gaadhsiiya waxaan filayaa dhegeystahaasi inay asxaabtaasi iyo qaraabadaasiba ay salaantaasi ka guddoomeen islamarkaana ay maqlayaan dhambaalka xigana waa tahaniyad aroos oo farxad leh baa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya ka mid ah cabdi daa'uud xasan nuur khaliif xaashi axmed ah, rasta iyo sidoo kale dhuux axmed xuseen nastee xirsi maxamuud maxam waa maxamuud macalin faarax maxamed umaha baa la yidhi iyo sidoo kale saliima maxamed cabdulaahi iyo jawhara luula cadeey aadan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen boqorka iyo boqorada farta waa faraska iyo geeyadan waa lasoo raaciy waa tahay waxay dhammaantood hambalyadaas u dirayaan kamaal khaliif xaashi iyo afadiisa baa la yidhi ayaan nuur oo ku aqalgalay magaalada gaarisa waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela heesta arooska waxay yidhaahdeen v o edaanu ka sugaynaa waa tahay sidaad noogu aaminteen ayaan anaguna idiin soo saari doonaa heesaad ku qanacdaan wahagaag caashaay haddana warqadan iyadana soo qabta waxay yidhaahdeen waa hambalyo aroos wacaana waxaana kala diraya dadka kale ah ifraax cali maxamed yaasiin jaamac maxamed khadar salebaan maxamed maxamed muuse maxamed sacad maxamed daahir khadar maxamed jaamac cali aadan maxamed aamina aadan maxamed suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska calmaday bay yidhaahdeen waa aadan cali baande iyo weliba marwadiisa qaaliga ibraah oo hibaaq jaamac waxaan filaya warqadan horey noo soo martay waxay yidhaahdeen waxa uu arooskoodu ka dhacay degmada beledhiig ee gobolka togdheer saddex iyo tobankii bisha january waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara amaba isku raaga dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq rooble eedu xaliimo xasan fiidow naciimo colaad xasan hani colaad xasan tahliil colaad xasan cabdixakiim colaad xasan maryan colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan shamso barre colaad haaruun barre colaad maxamed barre colaad iyo cumar barre colaad iyo faarax barre colaad iyo farxiyo barre colaad iyo luul cabdulaahi xasan iyo ugu dambayntii axmed cabdulaahi xasan iyo cumar cabdulaahi xasan dhammaantood iyagoo kala jooga muqdisho finland sweden austriya iyo jarmalka waxay tahaniyad u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo ay gabadh ugu dhalatay afartii bishan january ee sanadkan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey taaliya maxamed colaad waxay leeyihiin soo barbaar ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay taaliya sidaan kuwii horeba ugu ducaynay tahaan iyo taabid iyo adigan waxaanu ku leenahay soo weynow oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka shirwacow dhinacaaga usoo riixo marna waaxid waana laynaga soo dalbaday hees aroos cashawada horu sheega waxaa tidhi barnaamijka hambalyadu waxa weeyaan waa ducadii iyo hambalyadii ee wada socda aad iyo aad waxaan soo qaban doonaa markana hees ka mid a heesaha muddooyinkan dambe lasoo tumayo oo casriga ah iyada laftirkeedu ducauna qoys bay ka hadlaysaa reer ducaysanaya nin ducaysanaya nimco iyo barwaaqo ilaahay weydiisanaya kadibna nimcadii helaya
kadibna nimcadii helaya nimcadii helaya haddana ku shugu haddana ku alaamin shugu ma iisho aad iyo aad heesta waxaa la yidhahaa nasri waxaana ku luuqan doonaa fanaanka cabdirasaaq ashe
nasri weyne nasiib waa socow way barwaaqeeda libin horumad iwaarisaan rabuu ku weydiistay oo dhaxan waa iyo aruur weelka hayl culay waqtigu isamaadan rabuu ku weydiistay nasri wayne nasiib waa socow way barwaaqeeda libin horumad iwaarisaan rabow ku weydiistay oo dhaxan waa iyo aruur wiilka hayn culay waqtigu isamadan rabow weydiistay nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waana limisaaye midan hanuunka iyo wiicimban rabow ku weydiistay adduuna laba laba wada jiro guri carabku weegaaray ayaa wasaasiyo iftakalada weerki keliyaadii nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waana limsaaye midan hanuunka iyo wiicimban rabow ku weydiistay adduuna laba laga wada jiro guri carabku weegaaray ayaa waswaasiyo iftakalada weerki keliyaadii xulgayandii wacan dhaqansan iyo weexadiga dhaya itajiya farxadii wada ugubiyo wadna la dhadiiqa warsan weersan quruxliyo ihaga jacayli waraabsha gowacad leewee daacadiyo reersani lawaaba hankabaa way abdaa iyo miiqiniga maydha adaa waaxid igu deequn weyna kugu mahadsaa xulgaya din wacan dhaqansan iyo weehadiga dhaya idajiya farxadii wada ugubiyo wadna la dhaqeesha warsan weersan quruxdi ihaga jacayli waraabsha gowacad leeweel daacadiyo reersanila waaba hankabaa waihii adaa iyo wiiqaniga maydha adaa waaxid igu deequn weyna kugu masaa waxna duuro waxna diiro waxna daa waxna kala geeya inaad waxna dhiba naga weecisa weyno weyno weyno ku weydiistay nolol waxan nolol laafiya nolol wanaagiye nolol asri iyo raynrayn wada tabaan rabbiguu ku weydiistay farxad waartiyo guulan wiiqnin baan rabbiguu ku weydiistay akhirna wariyada jannada rabbiguu ku weydiistay waxna واحنا دوره واحنا ديره واحنا دار واحنا كلاقيه عيناض واحنا جبنا قوي عسى وينو وينو وينو كويتيتي نور المحل نور العافية نور الطلاقي نور العصر إيه الرين رين والطبعان ربي كويتيتي فرحة ضوات يوقورا بإذن بان ربي كويتيتي أخيرنا وليا جنة ربي ويتسبي واحنا دوره واحنا ديره واحنا داره واحنا كلاقيه عينا واحنا جبنا قوي عسى وينو وينو وينو كويت ستري نور المحل نور الوافية نور الوناقيل نور العصرية الرين رين والطلعان ربي نور كويت ستري فرحة ضوارت يوقورا بيغن بان ربي نور كويت ستري waa hagaaga dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi nasri iyo weliba fanaanka cabdisaaq anshac cashaa heesta wuxuu leeyahay ninkani marka hore dhasaynu tilmaanay nimcada ilaahay buu weydiisanayaa haddana markii nimcadu helo ilaahay markuu weydiisanay wuxuu leeyahay nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waanay lumisaaye midaan hanuunka iga weecin baan rabbow ku weydiistay ilaahay baa waafajiyey midaan jarka iga tuurin ilaahay la kala barya waan maqli jiray si wanaagsan buu ilaahay u bariyay.
weliba qaabka loo baraya aad iyo aad casho horeynu ugu sii socon doonaa ballanka waraaqaha iyo dhinacaaga dhambaal gaaban oo tahniyad dhalasho ah ayaa markana gacanteeda ku soo dhacday dadka dirayana waxa ay kala yihiin hooyo duniyo cali cabdi iyo khatro cabdi aadan sahro cabdi aadan maryan cabdi aadan maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiim cabdi aadan dhammaan reer cabdi aadan waxay tahaniyad hawada u marinayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo ay gabar ugu dhalatay afartii bishan janawari ee sanadkan laba kun iyo labaatan magaalada minneabolis iyo gobolka minnesota ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey taaliya maxamed colaad waxay leeyihiin soo barbaar ducada waa xaggiina ayaa la yidhi waxaan leenahay taaliya soo weynow oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin warqadda ugu dambaysa barnaamijkeenna haddii aan soo qabto waxay idhaahdeen waa hambalyo aroos waxaana kala diraya beeneen dadka kale ah weriya bushaara banday aamina cali maxamed shiine jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed maxamed ciise maxamed khadar saleebaan maxamed saacad maxamed daahir cali aadan maxamed sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan dadkaasi oo kale jooga daafaha caalamka waxay hambalyo aroos ee hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday waa aadan cali baanda iyo weliba marwadiisa qaaligaa bay yidhahdeen hibaaq jaamac oo arooskooda uu ka dhacay degmada bilidhiig ee gobolka togdheer saddex iyo tobankii januari ducadiina way soo raaciyaan waxay yidhahdeen waxaanu leenahay noqda kuwii isku raaga isku ciraysta heestuna waa alustaad daanduray Ya, hala u sheeg dandure ma haddii uu joogo maqan yahayna haddee cashaya degdegin Ay, ay, ay, warqadda way sii socotaa waxay yidhahdeen heestuna waa alustaad daanduray ay.
haddii uu maqan yahayna Eh.
waa qofka kursigiisa fadhiya marka bahashani dhinaceygaba lama soo tallaabin maya addu dawadi taada hore qaatay heestii ugu horreysay ducada waxa la yidhi waa caasho gaar u tahay tanna daanduray tanna daanduray baa la yidhi laakiinse hadduu qofkii- maqan yahayna waa shir wac haddii si kale loo dhigo n kolley qofkii mar haddii la yidhi cidun bay noqonaysaa laakiin anay maanta igu beegantay Een, xilka ilaahay igu asturo Ilaah.
iyo mas-uuliyadda culus ma ku furtaa mar ilaa waaxid warahaba cid furataan laa hay marka waa heesti waa la iska rabaa heestii baa la iska rabaa bal u Koley ducee- inaad- bal- bal u ducee anigu heestaan kaa furanaya inaad sharafteeda dhowri doontaan filayaa waayo kolley ducada ayaa soo sameeyey taas maynu ugu sii adkeynaynaa erey culus bay isticmaalayeen waxay dhaheen kuwii isku raaga isku ciraysta anuna anuna dhinaci udub- ubadkaanu raacin doonaa waxaan leeyahay ubad khayr qabana kala helaa aad iyo aad oo gacantayda qabtoo idin walwaala mar ilaa waaxid waa tahay eh, waxaad tiri ha igu ceebayn waxaan usoo qabanayaa hees een, ka mid ahayd ruwaayad si weyn muddo looga daba dhacay xidigtii isxujaysay ayaa la dhihi jiray malaha xilligaa mabaadan dhalashan wuxuu ama meelaha adoo Waa yaroo dee.
gabanaad cararaysay waxaa suurtagal casha inaan ha yaraysanayn waxaa laga yaabaa inaan dadkii maraakiibta soo rari jiray markaad waddanka joogteen ay waddanka soo quudin jireenaa ka mid ahaa
wax walba waa suuragal heestan heestan waxay ka mid ahayd riwaayaddii xidigtii isxujaysay waa riwaayad aada loo jeclaa bay ahayd oo muddo aad dadku ay safaf dhaadheer u geli jireen heestan waxaa la yidhaahdaa shareero kooxdii shareerana riwaayadaasi sidai uga maqaalada aa waday kolley dadkii ifaalka ku jiray safka dheer ku jiray kuma jirin cajaladaan ku dhagaystay markaa Goor- waxaan- waxaan imika is lahaa.
iishow aan wadnaa markaad tidhi kooxdii shareero Ah.
waxaa islaamka cashaad weydiistalo he- riwaayadda sanadkii la dhigay goor maaha mar haddaad safka dadka ku jira aad ka mid aanaysay marka
riwaayadan riwaayadan sida aan qiyaasayo waxay ahayd sideetamaadkii marka waa bartamihii sideetamaadkii qiyaastayda sideetamaadkii kule adiguna qoladii safka ku jirta maahay marka qiyaasaan
waa tahay shir waxa uu marar badan waxaa laga yaabaa barnaamijkan dadka dhegaysta ee sida tooska ugu xiran inay soo koodgarayaan ay soo xigtaan Mhm.
tiyaatarkii xamar ku yaalay haye haye xamaran ku dhashoo ku koray wax laba mayl ka yar ayuu u jiray xaafadeenna welin riwaayo toosa kuma daawan fursad baad dayacday meesha ayadaa waxaa laga yaabaa dadka qaarna inay intaasoo bas usoo raaci jireen aad iyo aad aad ama ay iyo usoo lugan jireen laisla waa Mhm.
shanta shareero ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulantii dambena waxaan wada leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Sheegine, mana leegu oge, ii okolaaw, oo
hawsha joogta goobtaas waa gariirita garaadadeed oo badoo yaa gaari karaa abinta meesha joogta